دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idcadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah ayaa qaab shirqool ah loogu dilay magaalada muqdisho sida ay sheegeen ehelkiisa dowladda ugandha ayaa markii ugu horreysay ka hadashay qorshaha ciidamada shisheeye ee admis looga saarayo dalka soomaaliya dhammaadka sanadka ciidamada dowladda xabaashida ethoobiya ayaa kufsi iyo boob ka wada deegaano dhaca xuduud beenaadka walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dhanka dacwada ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka ku dhaqan walaayadaas ehelada wiil dhallinyaro ah oo ciidamada dowladda federaalka habeen hore ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay xadgudubka loo geystay bulshada ku dhaqan xaafadda cali turcaya ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey falal isugu jira dilal kufsi iyo dhac ay geysanayaan askarta dowladda federaalka maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ku dhowaad soddon kun oo ruux gaarsiiyey dacwada kuwaasoo ku sugan tuulooyinka iyo baadiyaha wilaayada caalim ka mid a culummada muslimiinta ayaa la shaaciyey inuu geeriyooday دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen degmada dayneyl ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka askarigan dayneyl lagu dilay ayaa magaciisa lagu soo gaabiyey sahal wiil dhallinyaro ah ayaa qaab shirqool ahaana loogu dilay magaalada muqdisho sida ay sheegeen ehelkiisa faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
magaalada caasimadaha muqdisho gaar ahaan degmada kaxda waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah ehelada ninkan dhintay ayaa sheegay in wiilkooda si shirqool ah loo dilay islamarkaana aysan ka dambeynin dilkiisa ciyaalweero iyagoo warbaahinta la hadlaya ayaa yidhi wiilkeena iyo wiilka ay saaxiibada ahaayeen waxaa ka dhexaysay dekano kadibna waxaana la soo wargeliyey wiilkeen oo mid ah iyo inuu dhaawacan yahay ninkii ay saaxiibada ahaayeen ee dekanada ka dhexaysay haddaba dhacdadan siday u dhacday waxaa ka waramaya qaar ka mid ah ehelada ninka dhintay horta wiilka la dilay aniga ayaa dhalay oo aabbihiisa xalay wakhti adiga labadii saac ku dhawaadkeed meelahaasa ayaa laysoo waco layidhi kaale wiilkaagaa meeshaan yaalla markii aan dul imidna waxaanu asaga iyo mid kale oo meesha isla yaalla horeyna dagaal uga dhexeeyo dhowr maro hore ay isdagaaleen waxaa la ii sheegay in midka hadda nool oo hadda ay naftu ku jirto in asaga markii hore lasoo qaado keyga meesha looga soo tegey horeyna labadooda dagaallo hore ayaa uga dhexeeyo uga dhacay inta meesha lagu soo dilay kelgis meesha loogu soo tago xagga shirqool lagu geeyo saasaan aaminsanahay wiilka dhaawaca iyo wiilka dhintay waxaa ka dhexeeya dakano hore iyo isdil hore inay isdileen eh muddo laba jeerahay isdileen habeen horeetaa ugu dambaysa wiilka dhintay iyo wiilkan way isdileen shalay subaxa u yimid wuxuu yidhi raalli ahaa waa aan heshiinay shalay galab toban saac camal mareeto oo wiilka u yimid waa oo waday xalana markii oo wiilka la dilaaya asagoo meeshaan dhaawac yar wiilka oo- oo wax dhi- ee dekanahooda hore ka dhexaysa dhaawac meeshaan uga yaal aa la keenay magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka oo u dhacaya siyaabo kala duwan waxaana ka mid ah dadka falaalkaasi geysanaya ciidamada dowladda federaalka dowladda uganda ayaa markii ugu horreysay ka hadashay qorshaha ciidamada shisheeye ee admis looga saarayo dalka soomaaliya dhammaadka sanadkan laba kun labaatan iyo afarka waxaa faahfaahinaya cabdisamed cabdulaahi
dowladda uganda waxay haysataa fariin uga timid dowladda maraykanka oo ka dalbanaysa in ciidamadoodu noqdaan kuwa ugu dambeeya ee ka baxaya soomaaliya maadaama ay muqdisho ka joogaan xarumaha ugu xasaasisan sida xalana oo kale saraakiisha uganda ayaa bixinaya waraysyo ay ku muujinayaan jiritaanka amarkaas inkastoo khubarada ammaanka ay sheegayaan in ciidanka uganda aysan karti badan u lahayn inay hor istaagaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab nathan mugisha oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka uganda ee ku sugan soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadooda ay noqonayaan kuwa ugu dambeeya ee ka baxaya soomaaliya mar kale isagoo madaxa ciidda ka ceshanaya ayuu sheegay xitaa haddii ay baxaan ciidamada kale ee garabka u ah in ay iyagu sii joogayaan soomaaliya waraysi uu taliyahan siiye wargeeska sandre monitor wuxuu walaac uga muujiyey awoodda sii kobcaysa ee xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuuna tusaale u soo qaatay in ay la wareegeen deegaano bil ka hor laga saaray ciidanka artemis dowladda uganda waa dowladda kaliya ee xasan sheekh saaxiib kula ah danaheeda maxaa yeelay uganda waxay xerada xalan ilaalinteeda reer galbeedka uga qaadataa dhaqaale badan sidaa darteed waxay qaramada midooba ka codsatay in aan si deg deg ah meesha looga saarin kaalintooda sida uu sheegay taliya nathan taliyaha ciidanka africom ee maraykanka ayaa khudbaduu dhowr bilood ka hor ka jeediyay golaha ammaanka ee waxaa loogu yeero qaramada midooba wuxuu ku sheegay in dowladda federaalka aysan haysan ciidan karti leh oo sii hayn kara halkii ay ka baxaan ciidamada shisheeye maadaama ay ciidamada shisheeye ku baaba'een soomaaliya dhanka kale dhaqaalahooda uu culays ku noqday reer galbeedka waxay qaramada midoobay isku dayeysaa inay xasan sheekh u reebto laba kun oo askari oo madaxda dowladda federaalka ammaankooda iyo guryahooda sii ilaaliya shisheeyaha iyagoo wax ka baranaya qaabka habdhaqanka ee ay afghanistaan uga baxeen ayaa waxay isku dayayaan inay soomaaliya uga baxaan hab taxadar leh maanta ma jirto hal arinna way ku faani karaan oo ka mid ah waxyaabihii ay markii hore ugu soo duuleen soomaaliya hore waxaa dalka uga baxay kumanaan askari oo ka mid ah ciidamada shisheeye kuwaasi oo faarujiyey xeryihii ay ka deganaayeen gobollo ay ka mid yihiin gado shabeellaha dhexe iyo muqdisho
ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ayaa kufsi iyo boob ka wada deegaano dhaca xuduudbeenadyada maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya oo isbuucyadii lasoo dhaafay xoog kusoo galayay deegaanada dhaca xuduudbeenaadka ayaa geystay tacadiyo ka dhanaa dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanada ay soo gaareen wararka ka imaanaya gobolada hiiraan bakool iyo gedo ayaa sheegaya in ciidamo wata gaadiidka gaashaaman ay xuduudda soo jiireen islamarkaana ay saldhigyo ka samaysteen dhowr deegaan oo dhaca goboladaas deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan ciidamo etoobiyaan ah oo saldhigyo ka samaystay ayaa kufsayay dhowr ka mid a dumarka muslimaadka ah ee deegaanka ku dhaqan sida ay sheegayaan dad goobjoogyaal ah ciidamada xabashada ayaa kufsaday ilaa iyo shan dumar ah kuwaas oo ka mid ah dadka deegaanka sidoo kale ciidamada xabashada ayaa gowracay tiro xoola ah kuwaasoo ay lahaayeen dadka deegaanka xadgudubyo kuwan la mid ah ayaa laga soo sheegayaa deegaanada quracjoome oo ka tirsan gobolka bakool iyo doolo oo ka tirsan gobolka gedo ciidamada itoobiyaanka ee xuduud beenaadka kasoo tallaabay ayaa difaacyo ka qotay duleedyada deegaanada ay gaareen waxayna diideen inay dadka u dhowaadaan wararka ayaa intaas ku diraya in ciidamada xabashada odayaal dhaqameedyo cabasho u gudbiyeen waxayna u sheegeen inay ku shaqaynayaan amar sare islamarkaana aysan jawaab ka bixin karin cabashooyinka ka imaanaya dadka deegaanka ku dhowaad shan iyo afartan kun oo askari oo itoobiyaan ah ayaa ku sugan gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena soomaaliya badanaa ciidamadaas itoobiyaanka kama tirsana isbahaysiga la magacbaxay atmis ciidamada itoobiya ayaa ilaa iyo haatan dhegahooda ka guuxaya weerarkii taariikhda galay ee ka dhacay deegaanka abiga ku haya degmada rabdhowre ee wilaayada islaamiga ah ee bakool halkaasoo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ku gaarsiiyeen dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab
wilaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dhanka dacwada ah oo ay ka faa'iideystaan dad badan oo ku dhaqan wilaayadaas warbixin ku saabsan waxaa soo jeedanaya maxamed amiin xamladan oo ay ka faa'iideysteen boqolaal ruux oo ku kala dhaqan qeybaha kala duwan ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay si toos ah u bilowday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xamladan ayaa waxaa loogu magacdaray allaha u naxariistee sheekh cabdiraxmaan xudeyfa oo soo noqday waaliga wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe xamladan ayaa ugu horeyn laga bilaabay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana iminka ka faa'iideysanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaas munaasabadii lagu daahfurayay xamladan dacwiga ah oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu soo bandhigay duruusta lagu qaadanayo reer jamaame dhaqankooda bal qaabkooda dadku inay isbartaan oo wax kala faa'iidaan oo ay camalkii mushaarikeeyaan insha allahu tacaala marka soo dhowaada kitaabta aan idiin wadnaa saddex kitaab wey kitaab waxaa la yidhaahdaa alarbacuun fii fadli shahaada shuhadada waad ogtihiin fadliga ay leeyihiin su-aaluqabriga lama weydiiyo munkar iyo nakiir uma yimaadaan kitaabka labaad waa kitaab caqiide ah oo muctaqid ah oo la yidhaahdo xaa'iya liibni abibakar ibnu abi daa'uud assajistani manduumat alxaa'iya la yidhaahda kitaabka saddexaad waa siiro waa alarjuus almii'iya arjuus almii'iya oo siiradii nebi maxamed lagama maarmo intaasi kadib odayaasha dhaqanka ee degmada jamaame ayaa si diiran u soo dhoweeyey xamladan taasi oo ay sheegeen in si weyn loogu baahnaa insha allahu tacala ka odayaal ahaan waxaan leeyahay reerjawaam ahaan inaan idin soo dhaweyno waktigana idinku bixinno insha allahu tacaala dhegahana idin siino insha allahu tacaala waa idin soo dhaweyneynaa ujeedka hadda meeshaan iskugu yimid waxaa waaye dhaxalkii nabi maxamed alayhi salatu salaam waa lagu qaybsanaa meeshaan faa'iidada ugu badan oo meeshaan hadda lagu- lagu fahmaya waxay tahay walaalaheenna martida waxay noo keeneen dhaxalkii nabi maxamed inaan qaadanno shay min addiinna waa caaqiradeedna ku jirto maslaxadeena adduunyaa ku jirto insha allah itii aaqarow annaga haddaan nahay ummatu muslimiin waxaa nalagu kasayaa ummatu maxamed waxaa lagu garanayaa in insha allahu tacaala munkarka ay iska reebaan macruufkana ay isfaran walaalina waxay noo keeneen macruuf macruufkaas waa rabnaa waana soo dhaweyneynaa si duuduubaanan u qaadanaynaa ayagana waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada deegaanka jamaama iyo nawaaxigeeda wax allaala waxaa wadiina insha allahu tacaala waa qaadanaynaa inaan dowladaan ka faa'iidaysano tobanka beri ah hase ilaa yidhaahdo oo maanta hadda noo bilaabatay oo furitaankeeda waxaan leenahay insha allah waa soo dhaweyneynaa waa muddo aada u fiican oo gaaban taasoo hadda sidana loo sheegay saddexda kitaab lagu qaadan doono arbiciin fii fadli shahaada iyo labada kitaab kale dowladaas qaaliga ah oo odayaalka maanta oo culummada ay noo keeneen waa dhaxalkii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam annagana waan jecelnahay waana ka faa'iidaysan doonaa dowladaas qaaliga ah tan iyo wixii ka dambeeyey markii si gooni ah loo magacaabay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxay wilaayadu bilowday mashaariic kala duwan iyo xamalaad diini ah kuwaasi oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada
ehelada wiil dhallinyaro ah oo ciidamada dowladda federaalk oo hameen hore ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay xadgudubka loo geystay warkaas iyo war kaloo ku aadan bulshada ku dhaqan xaafadda cali turcay ee magaalada muqdisho oo cabasho xoogan ka muujiyey falal dilal iyo kufsi isugu jira oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalk waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
ehelada wiilkan dhallinyarada ay habeen hore askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ay ku direen degmada yakshed ee magaalada muqdisho ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho iyagoona cabasho xoogan ka muujinaya askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhibaatooyin ba-an ku haya bulshada ku nool xaafad cala turcaya ee degmada yakshed wiilkan dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdirasaaq kaas oo wax ka baranayay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho askarta dishay wiilkan ayaa rabay inay ka dhacaan taleefankiisa qaar ka mid ah helada wiilka la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu dhacay dilka wiilkooda iyagoona sheegay in dowladda federaalk aan laga sugeynin cadaalad markii uu wiilka dilana inuu inta soo laabtay qoraga ay fuuqa raadinayay aa la sheegay oo inuu qaato rabay shaqada mardhow bilaabay ninkii loogu han weynaayo oo la filinayay inuu maaragtay garab weyn ka geysto ayuu ahaa inteena kale baagamuudaan ahayn aabahooduna oo maaragtay maxaa tirahda un wax usoo tuura maahane inteena kale baagamuudaan ahayn isagaas leenu filinayni aabiyo hooyo iyo walaal iyo waarid inta wax ka dhaqaaqa guriga oo ka shaqeeya asagaas uun ahaay aniga ciidan noomay ahan ilaahay baan ciidan iyo ciirsi ka sugaynaa iyakaana baabi'iya iyakaana dila iyakaana dhammeeya kii soo baxaba qoorta iyakaa gooya moobeelay ku dilaan dadka oo basiida oo maxaa tira hadduu raba qanaxa hadduu raba cusub yahay wax ay noo tarayaan iyo wax ay noo magaciisayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay baan u baryaynaa cadaaladda ilaahay ka sugaynaa alle subxaana watacaala yaa ayaan ka sugaynaa cadaalad ilaahay cadaalad ha noo falo hana siiyo nimankaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa sida dhaqsiya ugu badan in ilaahay noo soo noo soo ifiyo maha ardayda naga laaynaayo oo maaragtay laga qaadanayo taleefonyahooda oo maaragtay wax u dirsan karin oon silacnay oon guryihii ku mooraysana ilmihii wax u dirsan karin madaxweynaha hadduu dadka shacabka usoo diran hanoo sheego uu ciidanka usoo diray shacabka uu usoo tababaray rafaadaan ciidanka ugu jirnaa go'doonaan nahay go'doon aniga kula hadlaaya hadda dhow wiilkayga madaxaa loo saaray derbiga taleefon saddex boqol iyo konton doorar joogaa laga qaatay ciidanka maslaxaana ka qaatay cid ka hadashayna ma jiro hana laga qabsado madaxweynaha waxa uu sheegaa inuu dadkaa naga naga xareysto anaka ma nihin ma aragtay dad shacabaan nahay in ciidanka ma aragtay lagu soo xa- waxeeye ma aragtay xaafadaha lagu soo daadgureeyana loogama talagelin xero dowlada wixii military ha xareysto hana laga qabsado haddaan xaafadda carturcaya nahayna cawashaama ka nahay mala dhihi karo ciidan waa dadka oo shacabka dad loo soo tababaray waay inay na dhacaan ay gabdhaha xoogaan oo taleefonyaha aruursadaan oo maamooyinka handadaan waay handadna yeeli mayna anaka ma- masaakiinaan nahay maatiyaan nahay hana laga qabsado maalmihii u dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka iyadoona bulshada ku nool meelaha ay ka taliso dowladda federaalk ay aad uga cabanayaan dilalka soo lalaabtay aan waxba laga qabanaynin dhanka kale bulshada ku dhaqan xaafad cala turcaya ee ka tirsan degmada yakshed ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dilal bareer ah dhac kufs iyo jirdil ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka oo xeryo ciidan ku leh xaafadaasi qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan xaafadaasi ayaa warbaahinta ka howlgasha muqdisho u sheegay inay quus ka taagan yihiin dhibaatooyinka ay kala kulmayaan maleeshiyaadka loogu yeero booliis militario ee la dejiyey afarta jiho ee xaafadda calaturcaye qaarkood waxay sheegeen in dilalka bareerka ah kufsiga joogtada ah dhaca iyo burcadnimada ay gudaha xaafadaasi ka wadaan ciidanka dowladda federaalka ay ilmahooda ku qasabtay inaysan u boqoolin masaajidada iyo goobaha wax lagu barto cabsi laga qabo askarta dowladda federaalka qaar ayaa sheegay in laga dilay ubadkooda halka qaarna la jir dilay xaafadda calaturcaayo ciidankan dowladda oo afarta gees nalaga soo dejiyo oo gobol damadoob nalaga dejiyo oo gobol biyodegeenka nalaga dejiyo oo gobol dhinacan kaloo baxaalimilatari xaggeeda nalagala dejiyo dhib aad iyo aad u weyn aan ku qabnaa ilaahay subxaana wa tacaalaana laga cabsada aniga bini aadamka cabsamaayey hana laga qabsado hana laga ceshto ciidankaas cunug kululaa nalaga dilay cunug maskiinoo ardayaa nalaga dilay intaas lagu soo tiiri tacbeelayo qur-aanka lasoo beraayo wax kas lagu soo tiiri tacbeelayo nalaga dilay oosoo waxba galabsani hana laga qabsada ciidankaas Ha, aniga jaran maa ii xiran ma cabsanaya aniga ilaahay subxaana wa tacaalaan ka cabsanaya xasijo maxamuud ciidanka hadduu masaakiinta usoo tababarayna ha sheego Ha, cawashadaasaan qabaa go-doonaan ku jirnaa hal cunug uma dirsan karti kutubay raacdaan masaajiday aadanaa way soo dukan lahayn ilmihii gurigay nooga mooreysan gurigaa ma aragtay masaajid camal loogu dhex dukunooyaa masaajida haddaa gasho cunuga taleefonoo wata hadduu la soo baxo waa laga qabsanaa barjiinkoo fadhiisana waa laga qaadanaa marka go-doonaan ku jirnaa anaka go-doon aadi ahanaan ku jirnaa oo ilaahay na gelinaa ayaga na gelshiin haa madaxda waxaa ugu baaqa inay dadkaas naga xariistaan oo ciidanka maxero uu leeyahay xerada la geeyo oo shacabka laga dul qaado Haa, dhac iyo kufsi ilaa iyo kutuugnimo kale oo guryaha kugu soo gelayaan intaasaa maarata aan ku qabnaa anaga ciidanka dowladdaa geyso Haa, wilaayadda ciidamada cusub hadda lasoo tababaray waay Haa. dadka ha naga cishtaan dadkaas ha naga xariistaan xerooyinkooda ciidanka waxaan ku maqli jira aniga markaan ogaayay xerada in la geeyo maarata ciidanka militariga inuu maarata xeradiisa uu ka soo bixin ha naga qabsadaan maalintii caday mooto ku wareegayaan maalintii cad mootay ku wareeg anaa indhahayga nadarta dhaa ilaah baa iga sarreeya asay derbiga cunuga telefoon la fadhiyan oo ka qaadanaya kow ma ah laba ma ah qof aan u dacwoona mar ilaahay la u dacwoonayni waa dad masaakiinaana alla subxaana qaadir aan u dacwoonayni anaga adiraadka isticmaalo oo askarta isku sheegayo askariga hadduu yahay nin qof wadankiisa u dhimanayo maahan inuu shacabkiisa dhibaateeyo hooyo maxay ahaato cunugeedii kusoo tiirii tacabeeshay inuu indhaha ka rido oo maanta ay weyso wiilkeedii mustaqbalka ay hiigsanaysay asagoo sideed iyo toban jira laga aaso maanta asagoo wax dembi gelin taas xanuun iyo dhibaatay annaga nagu sababaysaa maalin kastana waynu hortaallaa waana malaysanaynaa weliba niyadan si fiican ugu haynaa sababtoo ah maalin kasta waxaa jira dhac dhibaato mooto ciidan saaran yaho dadka dhacayso jir dilayso aan u naxariisanaynin askartaasna waa maqaadiriidsiyaal waa dad daroogada isticmaalo waa dad aan u qalmin inay ciidan noqdaan marka eh, si xunaa annaga u dulunsannahay haddaan nahay dadka caliturcaay degan ciyaalkeena yaryar midka weyn midka kale intaba waxaa loo geystaa dhibaato waa ka cararaynaa maba aaminaynaba waaba nacnayba sababtoo dhibaatadaa ku jirna oo ogeed cunugaaga markaa soo korisay aa ku nacfin leed haddii lagaa dilo calaa moobeel dartiisa lagu dhibaateeyo salaada guriga uu ku dukanayo micnaha dowladdaas maxay kuu qaban kartaa waxba kuuma qaban karto waa laga baqaa waana nacabnaha weli qofka tuutaa wata aadaa u nacabnahay waxaa looga cabsoonaa wuu dilaa ciyaalkuu dilaaya wuu dhacaaya wuu jid dilaaya cunugaas yarkaa ramadaankii shan iyo tobankiisa hadda iga soo horjeedo lix askari oo boliis militaariyaa dishay toban sanuu jiraa yariiskaas mujeedaa haa shan iyo tobankii ramadaanka ayagoo taraq dheelaayo lix nin oo biliisaa dishay yiriiskan haa wallaahi alcadiim isagoo meed camalaa soo qaatay haddii markaas ahayo inaan maxay ahayd saxaafadda la wadaago waa la wadaagi lahay sida aan u xanaaqay ma ahan dhacdo ugub ku ah xaafadaha magaalada muqdisho balse bulshada xaafad calaturcaya waxay iminka ka sheeganayaan dhibaatooyinkaas ay sheegeen oo xargagoosad ah oo ka dhigaya kuwa qarka u saaran inay ka guuraan guryahooda
maktabka dacwada ee walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ku dhowaad soddon kun oo ruux gaarsiiyey dacwada kuwaas oo ku sugan tuulooyin iyo baadiyaha walaayadaas mahad cubeyd ayaa ka waramaya
raggan ka tirsan ducaadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ku dhowaad laba bilood dacwada ka waday degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka waxay si gaar ah uga howlgelayeen muddadaasi islamarkaana ka wadeen dacwatulariyaafka degmooyinka kurtunwaarey qoryooley iyo torotorow waxayna khayr fara badan gaarsiiyeen dad ku dhow soddon kun oo ruux munaasabad gebageba u ahayd dacwatul aryaafka ayaa ka dhacday deegaanka farsooley ee shabeellada hoose xafladda ayaa waxaa ka hadlay culimo nuqabo iyo raggii ducaadda ahaa ee ku howlanaa inay dadka gaarsiiyaan towxiidka ugu horeyn mid ka mid ah ducaadda ayaa ka warbixiyey deegaanada ay dacwada gaarsiiyeen amaakinada ay ka shaqeeyeen ayaan rabaa si guud ahaan inaan dul maro makaanada ay ka soo shaqeeyeen waa boqol labaatan iyo sagaal makaan intii oo boqol iyo labaatan iyo sagaalkaas ra'iisi waxaa u ah labaatan iyo labo goobood ayaa ra'iisi u ah intii faraceen waxaa weeyaan waa boqol iyo toddobo goobahaas ra'iisiga ahaa ayaan rabaa inaan tiriyo kow qatalaay ambuuhe huley bilcel garbaabe ade- a- aadaale diglafah adeerow fallay dheerte bustodhaay fallaygiryow faare washaaqle bamaataay tawfiiq dhiilduug haduumun hilowle dharyooley awhayle gurdaaley intaas waa ra'iisiga intaan idiin soo sheegay oo boqol iyo toddobada ana waxaa weeye waa furuucdii deegaanadaas ee amaakinaas laga shaqaynayo
markan wuxuu ka waramayaa tirakoobyada dad ay dacwada gaarsiiyeen oo ka mid ah bulshada
insha allahu tacaala markii ugu horeyso amaakintaas dowraadka laga soo qabtay ilaahay fadligiis oo maaragtay ducaadan oryaafta ilaahay u waafajiyey dowraadka guud waxaa weeye laba boqol toban iyo lix dooro waay cadada ka faa'iidaysatay dowraadkaas waa toddoba kun oo qofood aad dowraadkaas ka faa'iidaystay rijaalan iyo wanisaa'an haddaan u kala qaado ragga waxaa waaye saddex kun toddoba boqol labaatan iyo kow ruux nisaa'an haddaan sheegana saddex kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal muxaadaraadka guud ay jeediyeen waxaa weeye toddoba boqol siddeetan iyo saddex muxaadaro waxaa intaas ku xigay tajamucaad ay sameeyeen waraha biyaha laga cabo meelaha tuulooyinka iyo maaragtay ma- macaashiyada la iskugu imaado dadka isugu yeereen tajamucaadkaas waxaa ka faa'iidaystay toban iyo shan kun sagaal boqol lixdan iyo laba ruux ragga ka faa'iidaystay tajamucaadkooda waxaa waaye toban iyo kow kun siddeed boqol toddobaatan iyo siddeed ruux haweenka ka faa'iidaystay tajamucaadkaas waxaa weeye afar kun siddeetan iyo afar ruux intaas waxaa u dheereed ragga shaqadooda ay ahayd madaariista qur'aanka ah wax ayaga gacantooda maaragtay ku sameeyey iyo wixii horey ugu samaysnaayba madaaristaas ay booqdeen casharada ay ka bixiyeen oo dacwada ay ka guteen waxaa waaye toddobaatan iyo koow madaaris intaas waxaa ku jira oo maaragtay dulaabta ku jirtay toddobaatan iyo kowdaas madaaris waxaa waaye kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex arday Een, inaas iyo dhukuur markaan u kala qaado dhukuurku waxaa waaye toban iyo af een, kun afar boqol toban iyo lix inaasna waxaa waaye afar boqol konton iyo toddobo isagoo hadalkiisa si wata ayuu soo gudbiyey guud ahaan dadka ay dacwada gaarsiiyeen iyo tiro ahaan inta ay gaarayaan intii shaqadooda ay ku guda jireen aryaaftaas waxyaabaha ay qabteen waxaa ka mid ah tashkiil fardi ah tashkiilka fardiga ay maaragtay ay la kulmeen ragga ay tashkiiliyeen dacwada jihaadiga ay u sheegeen diinka ilaahi subxaana wa tacaala ay u sheegeen waxaa waaye sagaal boqol siddeetan iyo saddex ruux intaas waxaa dheeriya u ah xalaqaad oo cilmi ah xalaqaadkaas waxaa ka faa'iidaystay konton iyo sagaal ruux howshoodii ayagoo ku guda jiro insha allahu tacaala sidaad ogtihiinba dowratulfuqahaa dowro ay u magac bixiyeen ayay waxay ka qabteen haduumin hilowle dowradaas waxaa ka faa'iidaystay labaatan ruux oo isugu jira dad fuqaha ah iyo nuqaba oo beesha reer birkaaye uu ugu wen yahay nabadoonkoodii caliyo eney intaas waxaa dheeri ah raggan ilaahi subxana wa tacaala fadligiis dacwadaas ummaddaas ay gaarsiiyeen ka soo dhexbaxay shan nin oo jihaadka ay u direen allahu akbar tuutal guud ahaan markii la isku soo dardaro taariikhdu markay ahayd tobankii rajab ilaa laga keeno maanta tuutal guud wixii dacwada gaarsiiyeen rag iyo dumar markaan isku soo dardarnay waa labaatan iyo shan kun sagaal boqol toban iyo laba ruux sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka waramay qiimaha ay leeyihiin dadka ducaadda ah adducaatu ila allah ikhwaani fi llah allah subxaanahu wa tacaala ayaa ammaanay wanaagga iyo khayrka ay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo caddeeyey allah wuxuu leeyahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin ikhwaanii bal fiiriya waman axsanu qowlan ereyga yaa uga wanaag badan uga qiimo badan yacnii qof ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisa diinkiisa ummadda ugu yeedhay towxiidkana ugu ye- ugu horeeya markaas yowey oo weliba yacnii maaragtay odhanaya anigu muslimiintan ka mid ahay odhanaya oo dacwadii towxiidka ummadda gaarsiinaya oo ilaahay diinkiisa ugu yeeraya wey marka meesha jawaabtu waxay noqonaysaa laa axad wey qof ninkaa ka qiimo badan ma jirta wey nabadoon cuthmaan oo ka mid ah waxgaradka ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay
maanta dadkii muslimiinta maan ka dhex nool xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay calaf ugu daray maanan manaha dhashood iyo balaanood iyo manaha la barhe tawxiidkii kitaabkooda si hadda la sheekh jiray manaha shiikhoon uunu sheekh jirin oo manaha hadda in ii ka qaadin iinoo manaha diintooda lu baray shacar ii ka qaadin ilaahaygaasaasu mahadnaqnaay dadkaas manaha muslimiinta marka calaf u yeelada waxaan leeyahay nicmadan ilaahay manaha la dhuuqsadaan leeyahay
ma ahan markii ugu horeysay oo rag ka tirsan ducaadda shabeellada hoose ay dacwada gaarsiiyaan dadka ku sugan tuulooyinka iyo meyiga fogfog ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose
dowro caafimaad ayaa loo soo xiray taliyaasha qaar ka mid a saldhigyada afar wilaaye oo kale ah jubbada hoose jubbada dhexe shabeellada hoose iyo banaadir warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar munaasabadan oo dowre isugu jirtay sharci caafimaad loogu soo xirayay taliyayaasha saldhigyada afar wilaayo ayaa ka dhacday magaalada kunyo barow ee wilaayada shabeellaha hoose xafladan oo lagu casuumay marti sharaf kala duwan ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo muhiim ah waxaana ka mid ahaa dadka ka hadlay madashay ka dhacaysay munaasabadan sheekh faarax cali oo ka mid ah culummada diinta islaamka sheekha ayaana wuxuu la dardaarmay xubnaha dowladda loo soo xiray isagoona ku dhiirageliyey inay gutaan ammaanada loo igmaday alamaana oo weliba aada iyo aada idinka idin khusayso majaalaadkii ammaanada waxaanu sheegnay inuu ahaa meel majaalada badan inay gasho oo maalka sirta laysu dhiibo asraarta alacraad iyo wal insaan qofka in lagu aamino dad bani aadama ayaa ugu culays badan kada idinka muuqatana waxaa waaye hadda dad waxaa tihiin bani aadam lagu aaminayo qof insaana axwaal kala duwan leh qofkan lagu aaminay oo in haddii mugta lagu dhiibo xoolo maba lacag lagu dhiibo meel baad iska gelin oo iska haynaysaa lakin qofka bani aadamka ah oo ricaayo badan u kaaga baahanya ricaayo badan ilaalin badan caafimaadkiisa la socoshadiisa iyo waxyaabaha kale kusoo kordhi kara shucuurkiisa dareenkiisa marka hawl fudud ma ahan hawla aad xil saaran tihiin marka ilahay ha idin fududeeyo hadi lamaana bianwaaciha inaad gudataan sida laydinkugu aaminayna aad u gudataan ilaahayna uu idinkula xisaabtamayo sidoo kale waxaa isna ka hadlay munaasabadan suldaan maxamed mayow abuukar afhayeenka odayaasha gobolka shabeellaha hoose wuxuu isna suldaanku la dardaarmay ragga ka faa'iidaystay dowradan isagoona u sheegay inay gudbiyaan waxyaabaha ay barteen marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala raggii ayagana laftirkood juhdigan iyo dadaalka lagu bixiyey waxaa la rabaa wax badan wixii micnaa maanta maxay ahayd meel wax la geliyo inay wax ka soo baxaan beerta hadda waa aragteen dhulka hadda markaa abuur lagu rido dalag waxbaa kasoo baxayo manfac leh oo berito sidaasoo kale oo ummadii anfacayo adinkana waxaa laydinka rabaa maanta hadda camalkan muraayada awal layska fiirinayo ama dadka ay arkayaan ayaa adinka ah marka oo xisbada maxay maanta dadka waxyaabaha ugu horeeyo meesha tacaamulka iyo bulshadii iyo dadkii istiqbaalkoodii awalan waxawaa raggan xisbada marka waxaa laydinka rabaa idinkana dadaal iyo juhdi badan gabagabadii munaasabadan waxaa soo xiray waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuu sheekha si gaar ah ula hadlay ragga qaatay dowladan isagoona u soo jeediyey dardaaranno muhiim ah waxaa rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala inaan naftayga iyo naftiinaba aan kula dardaarmo oo ugu horeyn culummadan ay ka dhawaajiyeen waxa hadda aan meesha u fadhinno dhammaanteen mas-uuliyadaana wada saaran waa ammaano qoorta aan waxawey aan noogu jirto ammaanadaasi aan la dayicin maxaabiista ahaysaan waa ammaano daryeel ay kaa rabaan inaad dariisha laga rabaa ilaalin ay kaa rabaan oo inaa ilaaliso marka insha alla taala ilahay idin fudayo ammaanada aan ilaalino waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaan ilah idin barakeeyo dadka maxaabiista ah oo gacanta aan ku hayno waa dad ducafo ah way tabaryadar yihiin soo ma qofku waa maskiin xabsigu ku jiraa gacantaadu ku jiraa dadkaas in loo naxariisto oo naxariis ficiliyan ah ay naga helaan oo aan ku xadgudbin oo xaqooda aan dhowrno oo u naxariisanno dadkaas waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaan ilaah idin barakey horena laydinkugu siiyey dadkaas amaakinta ay joogaan ee seexanayaan nadaafadda in lagu dadaalo horena jadwal waa la iska sii amraynayo xilligay qabaysanayaan jadwal waa laydin siiyey weyseqaadkooda iyo musqulaha markii loo sideynaayo jadwal waa laydin siiyey xilliga dhaqashada jadwal waa laydin siiyey jadwal aa u haystaan oo qoran oo xabsiyada yaallo kaas aan ku camal falno nadaafadda marka nadaafadda xabsiga oo la dhaqo oo la nadiifiyo dharka oo la dhaqo waxa weeyaan qabiiskoodii nadaafadoodii mas-uuliyad idin saaran waay insha allahu tacaala marar badana deegaanada wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhacay dowraada noocan oo kale ah kuwaas oo loo qabtay xubnaha makaatibta ah wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana lagu bixinayay duruus noocyo kala duwan leh warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caalim ka mid a culummada muslimiinta ayaa la shaaciyey inuu geeriyooday a-sheekh cabdilmajiid asandani oo ka mid ah culummada muslimiinta ee caanka ka ah caalamka kana soo jeeda dalka yemen ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay lagu dhawaaqay geeridiisa sheekha ayaa ku tilmaanaa faafinta diinta islaamka iyo difaaca muslimiinta iyo uhilinta qadaayaadkooda wuxuu sidoo kale sheikhu ka mid ahaa culimmadii ka qayb galay dagaalkii afghanistan lagula galay midowgii suufiyeed mid ka mid a sawirada ku jira baraha internetka ayaa lagu arkayaa sheekh cabdilmajiid iyo sheekh cabdalle casaam oo ku sugan buuraha afghanistan culummo badan oo ku nool daafaha kala duwan ee caalamka ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid sheekh cabdilmajiid oo ka mid a culummada muslimiinta ee caanka ka ah caalamka kana soo jeeda dalka yemen warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa